أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تهلب نصرا وحدة عظمى لجيل
بسم illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan iyo si kastoo maqalka idaacadda uu idinku soo gaarayo ku soo dhowaada faafreebka qodobadan caawa barnaamijka ku soo qaadan doona waxaa ka mid ah taliska ciidanka mujaahidiinta xarakada al-shabaab oo war ka soo saaray weerarkii barakaysnaa ee saaka lagu xasuuqay maleeshiyaadkii murtadiinta ee saldhigyada ciidan ku lahaa degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud qaabka iyo taatiigga uu weerarkaasi ku bilowday iyo xasuuqa lagala kordhacay maleeshiyaadkii kala nooca ahaa haddaba xaggee ku dambeeyeen raadkooda caawase waa sidee xaalka guud goobihii maanta lagu dagaalamay barnaamijkaad ku maqli doontaan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud maxay ka tiri weerarkii lagu xasmiyey cadowga kelimad uu jeediyey sheekh cabdulaahi abuukhaalid ayaad barnaamijka ku maqli doontaan iyo qaar ka mida waxgaradka sidoo kale caawa barnaamijka waxaan ku falanqayn doonnaa saamayn caynkee ah ayay mareegaha internetka iyo baraha bulshada ku yeesheen sawiradii hordhaca ahaa ee laga keenay meedaanka dagaalka qaaqlayaashii cadowga oo faruuryo qaniinay maanta iyo ansaarta mujaahidiinta oo fariimahooda gaarsiiyey meelo kala duwan barnaamijka waxaan ku soo qaadan doonnaa hadalhaynta ballaaran ee ka taagan baraha bulshada ku xidhiirto sidoo kale barnaamijka waxaan ka marnaan doonin bogaadinta culimmada iyo qaar ka mida waxgaradka soomaaliyeed mar kale ku soo dhowaada faafreebka wararka
ضياء وانشر الأخلاق عطرا إذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلماح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag dhegaystayaal mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo sida hordhiciisaba aad ku maqlayseen caawa aan ku falanqayn doonno weerarkii barakaysnaa ee saaka mujaahidiintu ay ku qaadeen degmada ceeldheer wilaayada galgaduud waxaannu barnaamijka ku daafuri doonnaa sheekh cabdulcasiis abu muscab afhayeenka ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faahfaahin ka bixiyey weerarkii cagmarinta ahaa ee maanta lagu qaaday saldhigyada murtadiinta ee degmada ceeldheer baaq muhiim ahna u diray shacabka soomaaliyeed ciidamada mujaahidiinta iyo maleeshiyaadka murtadiinta haddaba waxaad ku soo dhowaataan shir jaraa'id oo goordhow warbaahinta uu u qabtay sheekh cabdulcasiis abu muscab bismillaah alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illah wcalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu qaala tacaala falam taqtuluuhum walaakina allaha qatalahum wamaa ramayta id ramayta walaakina allaha ramaa maanta waa maalin sabti ah taariikhdu waxay ku beegan tahay labada dilxija kun afar boqol afartan iyo shan hijri waxaan ka warbixinaynaa insha allahu tacaala dagaal mujaahidiintu ku qaadeen maantay murtadiinta ku sugnaa degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud saldhigyada ay mujaahidiintu weerareen waa afar saldhig saddex ka mid ah waxay ku yaaleen gudaha degmada ceeldheer halka midka kalena uu ku yaalay bannaanka ama duleedka degmada ceeldheer waxaa kale oo ay kala ahaayeen afartaa saldhig kuwo ay ku sugnaayeen murtadiinta dowladda riddada u diiwaan gashan oo lagu kusoo kala tababaray dalalka turkiga iyo masar waxaa kaloo halkaa ku sugnaa maleeshiyaad murtadiina oo kuwa loogu yeero macawisleyda ah tirada guud ee ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigaas la weeraray waxay gaarayeen kun iyo laba boqol oo askari kuwaasoo qayb ka ahaa dagaalka ashahaadala dirirka ah ee saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen beriga walaayada islaamiga ah ee galgaduud weeraradan cagmarinta ah ayay ciidamada mujaahidiintu dhowr dhinac kaga qaadeen saldhigyada cadowga ee la beegsaday dagaal kooban kadib mujaahidiintu waxay allah fadligii si buuxda ula wareegeen afartii saldhig ee ay murtadiintu kaga sugnaayeen degmada ceeldheer waxaa halkaas cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira dhimashada hordhaca ah ee cadowga la gaarsiiyey waa konton iyo sagaal murtad oo lagu dilay weerarada iyo dhaawac intaas ka sii badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay waxaa ka mid ahaa laba sargaal oo muhiim u ahaa dagaalka ashahadala dirirka ah ee saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay la wareegeen inta badan qalabkii iyo saanadii ciidan ee yaallay saldhigyada murtadiinta degmada ceeldheer kuwaasoo ay ku jireen gaadiidka dagaalka ee gaashaaman iyo kuwa loo yaqaano tiknikada iyo kuwa sidoo kale ciidamada lagu daabulo ilaahay ayaa ku mahadsan ciidankiisa guuleeyey cadowgiisana duleeyey waxay ahaayeen maleeshiyaad mujrimiin ah oo shareeca la dirir ah mooryaan ah gaalo saliibiyiin ah hub iyo tababar iyo dhaqaale intaba uga soo qaatay sida kelimada allah ay hoos u noqon lahayd kelimada gaalada iyo diinta dimuqraadiyadduna kor u noqon lahayd wax aan ka been abuuranaynana ma ahan arrintaas iyaga ayaa qirsan oo ku faanaya meel walbana la soo taagan sidaa daraaddeed waxaa waajib ku ah annaga iyo qof kasta oo muslim ah inuu nimankaas cadowga ah la dagaalamo ilaahay dartiisna ula culloobo ula dagaalamo iyagana waxaan ku leenahay intiinnii dhimatay waaba halaagsameen oo adduun iyo aakharaba waa khasaareene intiina nool allah subxaana wa tacaala u toobadkeena diinta islaamkana u soo noqda dantiinna ayaa arrintaas ku jirta ee qaata taladaas aan idin siinayno haddii aad diiddaan waxaa idin sugaya waa dhabbihii ay mareen saaxiibbadiinnii hore iyo wax ka sii xun annagana waxa aad naga sugtaan waa weeraro joogto ah oo hariya hameenba aan idinku soo qaadno dembi ma leh cadaawaha ninkii dali ka xooraaye darajuu ilaahay iska heli labada daaroode dubku iima naxo nimay kufriga daris wadaagaane ciidamada mujaahidiinta ee howlgalkaas fuliyey waxaan leenahay jasaakum allaahu khayraa midkiina shahiiday shahaadadiisa allah ha ka aqbalo darajadiisa jannada kuwa ugu sarreeyana ha ku abaalmariyo kan dhaawacmay allah ha bogsiiyo waxaad u dagaalamaysaan sidii kelimada allah ay kor u ahaan lahayd shareecada islaamkana adduunka oo dhan ay uga talin lahayd sharaf adduun iyo mid aakharana intaas ayaa idinkugu filan ha ka daalina jihaadka saliibiyiinta iyo dabadhilifyadooda murtadiinta ah waxaadna ku bishaaraysataan ballanqaadkii alle ee ahaa ina allaha ishtaraa min almu'miniina anfusahum waamwaalahum biana lahum ljannah yuqaatiluuna fi sabiili اllahi fayaqtuluuna wayuqtaluun wacdan calayhi xaqa fi اltawraati waاlinjiili wاlqur'an wman awfaa bicahdihi min allahi faاstabshiruu bibeycikum aladii baayactum bih wadalika huwa alfawz alcadiim intaas ayaa warbixintii aan ugu talagalay warbaahinta ayay noqonaysaa halkan marka waxaan rabaa insha allahu tacaala fariin ku socota guud ahaan shacabka muslimiinta gaar ahaan shacabka soomaaliyeed waxaan leenahay dadka muslimiinta oo soomaaliyeed dagaalka jihaadka ah oo labaatanka sano madaxa la galay oo halganka ah oo mujaahidiinta iyo u dhexeeyey saliibiyiinta soo duulay oo hadba magac iyo kalar qaadanayay oo caddaanka iyo madowgaba leh insha allahu tacaala gabangabo ayuu maanta marahayaa waxaad arkaysaan inay si jahrana u sheegahayaan inay rabaan inay isaga cararaan dalka oo isaga firxadaan banneeyaanna goobihii waaweynaa ay ka fadhiyeen taasuna waxay ku timid marka koowaad bifadlillaahi bay ku timid marka labaadna waxay ku timid nafurka mujaahidiinta iyo shacabka muslimiinta isku duuban ay bixiyeen waxaan leenahay insha allahu tacaala waa gebangabo gaalo warkeedu soddon sannadood wax ka badan ayay duulaamo kala isdabajooga dalkayaga ku hayeen faragelinna ku hayeen dadkayaguna uu ka xasili waayey insha allahu tacaala waxaa loo bixi doonaa biri ammaana iyo in maaragta waxaa weeye dalku uu nabadoobo iyo dalka dowlad islaamiya insha allahu tacaala inay ka hirgasho lagana raysto dhibaatooyinkii iyo boogihii lasoo maray marka waxaan leeyahay bishaaraysta inta yaroo hadhay gaaladana waabaad aragtaan oo indhihiina aad ku aragtaane way israaci doonaan insha allahu tacaala labalaaba juhuudiinna ku bixiya jihaadka maalkiinna ku bixiya jihaadka wiilashiinna taladiinna iyo maskaxdiinna ku bixiya yaan loo kala harin insha allahu tacaala dhanka kalena ha la daba goosto cadowga asagoo nabad qaba yuusan naga bixin baan leenahay wajazaakum allahu khayra wabillaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi وبركاته يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا ما علا بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا wahagaag dhegaystayaal faafreebka wararka ayaannu ku guda jirnaa markanna saaka qaab ceenkee ah ayay wax uga dhaceen degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud iyo saldhigyada kala duwan ee murtadiinta ay ku lahaayeen gudaha degmadaasi caawa waa sidee xaalka guud goobihii maanta lagu dagaalamay waxaa arrimahaas inoo soo koobaya oo caawa faafreebka igala qaybgelaya walaalkeen ismaaciil salaad guleed haya ismaaciil aad baad umahadsan tahay walaalka faysal mahad sida aan wararkeenna maanta ku tabinnay ciidamada mujaahidiinta salaadii subax kadib maanta weerar cagmarin ah ayay ku qaadeen ilaa afar xero oo maleeshiyaadka riddada ay ku leeyihiin degmada ceeldheer ee wilaayadii islaamiga galgaduud n weerarkaasi faysal wuxuu ku bilowday camaliyad istishhaadiye ah oo uu fuliyey geesi ka tirsan guutada istishhaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadibna waxaa xigay in mujaahidiintu ay xasmiyaan oo ay cagta mariyaan afartii xere ee maleeshiyaadka murtadiintu ay kaga sugnaayeen degmada ceeldheer ee wilaayada islaamiga galgaduud mujaahidiinta marka hore waxaa u suura gashay in ay la wareegaan ilaa saddex xero oo gudaha magaalada ku tiilay kuwaas oo laba ka mid ay degnaayeen maleeshiyaad murtadiina oo lagu soo tababaray dalka masar halka xerada saddexaadna ay degnaayeen maleeshiyaadka riddada ee macawiisleyda loo yaqaano kadib mujaahidiintu waxay u dhaqaaqeen xero ay maleeshiyaadka riddada gorgor ku leeyihiin duleedka magaalada ceeldheer ee wilaayada galgaduud halkaasi dagaal kooban kadib ciidanka mujaahidiinta allah fadligii waxaa u suura gashay inay la wareegaan xeradaasi oo ay xasmiyaan xeradii ay maleeshiyaadku ku sugnaayeen sida maanta bayaan ka soo baxay taliska ciidanka mujaahidiinta lagu sheegay dhimashada maleeshiyaadka riddada waxay gaartay ilaa konton iyo sagaal askari oo murtadiin ah dhaawacunu intaa waa uu ka badnaa murtadiinta lagu dilay dagaalkii maanta ka dhacay degmada ceeldheer ee wilaayada galgaduud waxaa qayb ka ahaa saraakiil sarsare oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada kuwaasoo uu hogaaminaya qaybo ka mid ah maleeshiyaadkii saaka la xasmeeyey inta aanu magacyadooda helnay waxay xaqiijinayaan ilaa laba sargaal oo korneello ahaa oo ka tirsanaa maleeshiyaadka riddada korneelka koowaad ee lagu dilay dagaalkii saakay waxaa lagu magacaabi jiray korneel cabdulle maxamuud cabdi korneelkaasi waxa uu hogaaminayay qayb ka mid a maleeshiyaadka riddada dagaalkii saaka ayaa lagu dilay ninkani murtadka ahaa ninkani murtadka ah dhowr jeer ayuu ka soo muuqday warbaahinta isagoo hanjabaad iyo goodin u jeedinaya mujaahidiinta xilli uu ku sugnaa deegaano ka tirsan galgaduud ay ka mid tahay degmada ceeldheer waxauu sidoo kale murtadkaasi qayb ka ahaa saraakiil murtadiin ah oo magaalada muqdisho uu ka soo diray murtad xasan sheekh maxamuud kuwaasoo doonaya inay dhibaato ka geystaan deegaano ka tirsan galgaduud oo dadka shacabka muslimiinta ay ku dhibaateeyaan balse allah fadligii saakay ayay mujaahidiintu halkaasi ku dileen murtadkaasi sargaalka labaad ee magaciisa aan helnay waxaa lagu magacaabi jiray kornel yunis xasan sabriye ninkani wuxuu ahaa sargaal ka tirsan maleeshiyaadka riddada sida isagu uu sheegtay waxa uu dhowaan ka soo noqday dalalka reer galbeedka isagoo sheegay inuu soomaaliya u yimid la dagaalanka mujaahidiinta muddooyinkii lasoo dhaafana wuxuu ku sugnaa degmada celleer halkaasi oo ciidamo uu hogaaminaya ay ku sugnaayeen saakay ayay mujaahidiinta ku dileen weerarkii ka dhacay degmada ceeldheer labadani sargaal ee saaka mujaahidiintu ay ku dileen weerarkaasi marka la fiiriyo baraha bulshada maanta aad baa loo hadalhayey si weyn bay dadku isla dhex marayeen iyadoo la isticmaalaya sawiradooda waxaana sidoo kale murtadiintu ay muujinayeen baroorta ay u muujinayaan saraakiishaasi murtadiinta ah iyo in maanta saraakiil muhiim ah ay uga baxday dagaalkii ka dhacay degmada ceeldheer faysalo sidoo kale dagaaladii maanta waxaa mujaahidiintu ay kusoo qaniimaysteen gaadiid halka gaadiid kalena ay ku gubeen iyo hub iyo saanad ciidan oo yiilay xeryihii mujaahidiintu ay cagta mariyeen sidoo kale waxaa xusid mudan faysal oo in la tilmaamo mudan in mujaahidiinta dagaalkii maanta gacanta kusoo dhigeen tiro maxaabiis murtadiin ah oo hadda gacanta mujaahidiinta ku jirta haddaan soo koobo xaalada guud ee magaalada ceeldheer caawa waa mid degan ciidanka mujaahidiinta ayaa si buuxda u maamulaya raayada towxiidka ayaana ka dulbabanaysa iyadoona weerarkanina uu uga dhigan yahay murtadiinta mid ka mida weeraradii ugu xanuunka badnaa ee soo maray tani markii ay duulaanka ku soo qaadeen deegaano ka tirsan wilaayada galgaduud aad ayuu u mahadsan yahay ismaaciil salaad ayuu kaasi ahaa saamayn caynkee ah ayay mareegaha internetka iyo baraha bulshada ku yeesheen sawirradii hordhaca ahaa ee laga keenay meedaanka dagaalka haddaba waxaa arrimahaasi isha ku hayay oo caawa barnaamijka igala qaybgelaya walaalkeen maahir maxamed haye maahir saamaynta sawirradii la faafiyey ay ku yeesheen mareegaha internetka iyo baraha bulshadu ay ku xidhiirto waad mahadsan tahay walaalka faysal mahad maanta hadalhaynta ugu weyn ee baraha bulshada ee ay soomaalidu ku wada xiriirto ka taagnayd waxay ahayd weeraradii cagmarinta ee saaka ciidamada mujaahidiintu ay kula jarmaadeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmada ceeldheer ee bariga wilaayada galgaduud mareegaha islaamiga ah sida soomaali meemo calaamada rediyo alfurqaan wakaalada wararka ee shahaada iyo barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka waxay tabintooda ugu weyn ee maanta waxay ahayd howlgalkii cagmarinta ee saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta tan iyo markii uu waagu baryey uuna soo dhacay khabarka la xiriira howlgalka cagmarinta ah ee saldhigyada murtadiinta ee degmada ceeldheer waxay mareegahaas islaamiga ah iyo barta barnaamijka faafareebka wararka ee aalada telegram ku ahaayeen isha keliya ee ay dadka isticmaala aaladaha internetka kala socdeen qaabka uu u socdo howlgalka ay ciidamada mujaahidiintu cagta ku mariyeen saldhigyada maleeshiyaadka murtadiinta ee degmadaasi marka hore waxay mareegaha islaamiga ah soo daabaceen warbixinno la xiriira weerar cagmarin ah oo ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada murtadiinta ee degmada ceeldheer waxaa sidoo kale xigay khabarka in ciidamada mujaahidiintu ay la wareegeen saldhigyadaasi si buuxdana ay gacanta ugu dhigeen waxaa sidoo kale xigay inay jiraan maxaabiis dagaal oo murtadiinta looga qabtay weeraradii cagmarinta ee saakay ka dhacay degmada ceeldheer waxaa sidoo kale dhammaan mareegaha islaamiga ah lagu faafiyey bayaanka rasmiga ah ee kasoo baxay taliska ciidamada mujaahidiinta kaasi oo lagu faahfaahiyey howlgalka cagmarinta ah sidoo kalena uu talisku ku xaqiijiyey in lagu dilay konton iyo sagaal murtadiin ah oo isugu jira saraakiil iyo askar waxaa sidoo kale bayaanka kadib kataayib al akhbaariya ayaa baahiyey sawiro horudhac ah oo laga soo qaaday saldhigyadii ay saakay cagta mariyeen ciidamada mujaahidiinta ee ka howlgala wilaayada islaamiga ah ee galgaduud sawirada waxaa lagu faafiyey dhammaan mareegaha islaamiga ah iyo barta barnaamijka faafareebka wararka uu ku leeyahay aalada telegramka sawiradaasi inta aysan soo bixin cadowgu waxay isku dayeen inay faafiyaan brobagandadii looga bartay balse kataayib al akhbaariya oo meydaanka goobjoog ahayd islamarkaana u qalab qaadatay inay xaqiiqada soo bandhigto ayaa baahisay sawiro muujinaya xaqiiqada waxaa halkaasi ka dhacay durbadiiba beentii iyo brobagandadii ay faafinayeen saraakiisha iyo madaxda murtadiinta ayaa waxa ay noqotay mid uu daad ku qaaday waxayna mareegaha islaamiga dhammaan faafiyeen sidaaan horey u sheegnay sawirada horudhaca ee kataayib al akhbaariya ay faafisay kuwaasi oo horudhac u ah khasaarihii iyo hooggii maleeshiyaadka murtadiinta saaka ku qabsaday saldhigyada degmada ceeldheer sidoo kale faysalow tan iyo saaka markii howlgalku bilowday ilaa barqadii inta ay tabintu socotay waxaa dhanka kale baraha internetka ay dadku isla wadaagayeen misena isla dhex marayeen khabarka la xiriira howlgalkan cagmarinta si gaar ah aaladaha facebook iyo twitter waxay dadku isdhaafsanayeen fariimo kala duwan oo la xiriira howlgalkan dadka qaar waxayba soo dhigayeen sawirada saraakiisha iyo askarta lagu dilay howlgalkan sawirada kataayib al akhbaariya ay faafisay ayaa sidoo kale waxay si weyn ugu baaheen baraha bulshada sida facebook iyo twitter oo hadda loo yaqaan x halkaas oo ay dadku isla dhex marayeen xaqiiqada wixii saaka halkaasi ka dhacay inahaas ayaana ugu muhiimsan walaalka aad ayuu u mahadsan yahay maahir maxamed ayuu kaasi ahaa
هذه بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي والخلوع اليوم كسرى وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا وانشري الدين ضياء وانثري الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا markana codka aad maqli doontaan waa nabadoon xaajiroog oo ka mid ah waxgaradka wilaayada galgaduud بسم الله الحمد لله رب العالمين وبنستعين على امور الدنيا والدين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه وسلم ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد horta ilaahay baa mahad iskale dagaalka ka dhacay eeldheer ayaan rabaa inaan ka warbixiyo anigoo ah maxamuud cali gacal loo yaqaano xaaji roog odayaasha gobolka galguduudna ka mid ah khaasatan ka soo jeeda eeldheer iyo galcad ka soo jeeda waxaan leeyahay ilaahay baa ku mahadsan dagaalkaas shaadalo dirka ah iyo duulaankaas foosha xun ay soo qaadeen ninka xasan sheekh maxamuud ah oo aan qaraabada nahay dadkiisa iyo dalkiisa inuu baabi'iyana ulajeediisu ay tahay oona damac kala lahayn waayo wuxuu la dagaalamayo waa dadkiisii Ee, shabaab iyo asagu meel ay isku ogyihiin wuxuu dadka loo fidnaynayo qoryaha loo siinayo dadka shacabka dad dowladu ku aad weyda loo leeyahay shacabku ha diriro waxaan u arkaa dadkiisi iyo dalkiisi nin barakicinaya dagaal baa ka dhacay meeshaas lagu jabay lagu halaagsamay Ee, ilaahay baa ku mahadsan gaadiid lagu furtay hub badan lagu furtay inta meesha taalla wixii duurkaa ku dhintay ama dhaawac ku dhintay anagu ma garanayno laakiin barxadda waxaa taalla konton iyo sagaal ayaa taalla oo mayda waxaan leenahay marka hooyooyinka soomaaliyeed iyo odayaasha soomaaliyeed waxa meesha lagu laynayo waa ilmihiini waxaan leenahay ilmihiina halaag how ogolaanin ee kacishada waxa lala dagaalamayo ma ahin awoodda lagu dagaalamayo alla iskale waxa lala dagaalamayo shabaab aan la dagaalamaynaana been weeye waxa lala dagaalamayo waa kutubkii alle iyo sunnadii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam soomaaliya waxaan idin leeyahay marka in laydinku soo duulo ee caqliga laydinka hadee dastuur laydinka gado kutubka ilaahay iyo sunnada nabigana laydinka weeciyo wax meesha ku jira ma ahin annagu soomaaliya haddaan nahay ahal diineedaan nahay ahal diineed ayaan nahay soomaali sanjigaynu soomaali waa sabiyo tawxiide maxaan gaalka ula saaxiibnaa waa su-aal furane isweydiin waxaa leh annagu haddaan nahay soomaali waxaan rabnaa gaalada suntaa baan rabnaan inaan sifaynaa murtadiinta sahanka u ah ee aakhirada seegtay kuwa silic ku nool baan rabnaa inaan ka saarnaaye sanjigaynu soomaali waa sabiyo tawxiide maxaan gaalka ula saaxiibnaa waa su-aal furan war maxaa nagala dhexeeya gaalo soomaaliyey dalkaynay duulaan ku yihiin badahaynay duulaan ku yihiin dadkaynay dunyadaynay duulaan ku yihiin islaamankii xaamiladahay naga kufsanayaan gabdhihii sakiiradahay naga kufsanayaan beriga waa kuwa yaalla barxadii ceeldheer iyagoo jahanamo u arooray laa sheeka waxaan leeyahay ummadda soomaalida ilmihiina xasanka ceshada war wiil xasan sheekh gabar xasan sheekoo dagaal ku jirta miyaad aragteen wuxuu dugsanayo oo adduunyada ku dhacayo waa ilmihiini difaacda diintiina seefta qaata soomaaliya intaasaan idin amraynaa cadow waa ka nfd naga haysta waa ka ogaadeniya naga haysta waa ka ka soomaali kala qaybinaho weliba puntlandiya jubbalandiya hiiraanlandiya baraandirlandiya bakti waxaa noogula keena waa soomaali awoodeeda in lagu kala firdhiyo waa in diinteeda laga suuliyo ilaahay in ilxukma ilaa lilahi amara an laa tacbuduu ilaa iyaahu xukunka allah iskale cid kale male ilaahayaana lagu caabudaya afa xukma aljaahiliyati yabquun war maxay raadma waxaad raad- ay raadinayaan xukum jaahiliya miyay raadinayaan waman axsanu min allah xukman liqowmin yuuqinuun war yaa ilaahay ka xukum wanaagsan ma xukumkii allah inta xumaadaa maraykan dulliyo soo dejiya dastuuraa fiicnaaday war soomaalida hiidda ee dhaqan baad leheeday xoolahaagaan maali jirtay beerahaagaad tabcan jirtay waxaan idin leenahay soomaaliya hurdada ka kaca gaaladana iska suuliya wabilaahi towfiiq waa hagaag faafreebka wararka ayaana ku guda jirnaa halka uu idinkaga imaanayo waa idaacadda islaamiga ah ee andalus weli waxaan ku guda jirnaa bogaadintii weerarkii barakaysnaa ee saaka ka dhacay ceeldheer markana codka aad maqli doontaan waa sheekh fu'aad maxamed kalaf oo ka mid ah culimmada diinta islaamka بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده قال الله تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا عزة إلا لله ولا الكرامة إلا للمؤمنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر saakay waxaanu la hadlaynaa muslimiinta meel kastay joogaan muwaxidiinta iyo ahlu tawxiidka waxaan ugu bishaaraynaynaa nasriga weyn ee ilaahay uu ka keenay ceeldheer allaahu akbar allah subxaanahu wa tacaala markaannu saakay ku kallahnay cadowga ilaahay oo allah annagoo kaalmaysanayno kuwii diinka ilaahay ku soo duulay ee laga keenay masar ee laga keenay elitereya ee laga keenay dubay ee laga keenay turkiya kulligood iyagoo ilaahay allaah la dagaalamayo markaanu ku dhaqaaqnay annagoo ilaahay diinkiisa u nusraynayno annagoo kelimatu laa ilaaha ila allah hiil u ah allah subxaanahu wa tacaala bacda alqalaa'il wa bacda saacaatin allah nasriga gacantuu noo soo geliyey allah wuxuu yidhi subxaanah walow qaatalakum aladiina kafaruu lawallow aladbaara huma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira hadday idinla dagaalamaan kuwa gaaloobay oo aad dagaal ku qaadaan lawallowu adbaara dhabaraday jeedinayaan oo waa cararayaan huma laa yajiduuna waliyan walaa nasiira ka gadaalna gacal alla u hiiliyo iyo gargaar midna ma helayaan arrinkaana waa sunno ilaahay oo qadiim ah dagaalkii beder bay ka bilaabatay allah markuu mu'miniintii iyo kufaartii beder uu allah rasuulkiisii iyo mu'miniintii u hiiliyey maalinka ilaa hadda ah sunno ilaahay oo qadiima weeye sunnat allaahi alatii qad khalad min qabl markay murtadiini gaala aan la dagaalanaba inay cararaan oy dhaba jeediyaan sunnat allaah waddo alla weeye allatii qad khalad min qabl taasoo horay u tagtay walan tajida lisunnati illaahi tabdiila sunnada ilaahayna beddel loo heli maayo wa qaala jalla wacalaa وهو أصدق القائلين ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا kaydka iyo dhagartigaalada ay soo maleegeen murtadiinta ay soo maleegeen allah baa dib u celiyey waradda allaahu aladiina kafaruu bigaydihim alla waa celiyey kuwii gaaloobay iyagoo caraysan oo jabay saakay gaal iyo murtad iyo faasikh iyo mujrimba waa caraysan yihiin saakay mu'miniintana waa bishaaraysanayaan meel kastay joogaan cisada alle subxaanahu wa tacaala afar xero ayaan saakay ku kallahnay nagoo allah kaalmaysanayno saacada markay socdeen afarta baa la gacantuu noo soo geliyey saakay hubkoodii iyo maalkoodii iyo bakhtigoodii agteenna ayuu yaallaa allah subxaanahu wa tacaala baa noo hiiliyey ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون waxaan muslimiinta u sheegaynaa ahlu tawxiidka waxaan u sheegaynaa nasrigaa ilaahay keenay xaggiisa ka yimid mujaahidiinta inay garab joogsadaan inay diinka ilaahay u hiiliyaan waxaan kaloo u sheegaynaa ilaahay cadowgiisa garguurta ahaa allah dhabarkuu ka jabiyey kasara allaahu dahra cadowihi cadowgii garguurta ahaa allah dhabarkiisa ka jabiyey wa radda kaydahu dhagartiisana allah baa celiyey saa daraaddeed muslimiintu saakay ciza iyo sharaf bay ku sugan yihiin gacanta ilaahay noo soo geliyey waxay u qaybsameen kuwii la soo ururiyey ee ilaahay diinkiisa la dagaalamayey wax cararay oo naftooda la cararay wax dhaawacmay iyo wax baktiyo horteenna yaalla allaahu akbar allaahu akbar allaahu akbar sunnada ilaahay waxaa ka mid a mar kasta oo ay la helo kuwa murtadiin oo gaalo u shaqaynayo diin ilaahay la dagaalamayo sunnada ilaahay waxaa ka mid a in la helayo dad la jecel yahay oo mujaahidiina faqaala tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu man yartada minkum can diinih fasawfa yaأti اllahu bqowmin yuxibuhum wayuxibuunah adilaة clى اlmuؤminiin acizaة clى اlkaafiriin yujaahiduuna fi sabiili اllah wla yakhaafuuna lawmata laa'im dalika fadl اllahi yu'tiihi man yashaa wallahu waasicu caliim allah wuxuu leeyahay haddii dadka mu'miniintu riddo dhacdo ee murtadiin la helo gaalow adeegayo garguurta iyo wax lamida farmaajo iyo wax lamida ilaahay cadowgii hadday yimaadaan murtadiin ay yimaadaan fa sawfa yaأti illaahu biqowmin allah rag buu la imanayaa allihii raggaa nagu daray ee dadka naga doortay ee mujaahidiin naga yeelay diinkiisa inaan unusrayno allihii na siiyey fadligaasaa noga shugrinaysaa fa sawfa yaأti illaahu biqowmin allah rag buu la imanayaa yuxibuhum wa yuxibuunah alla uu jecelyahay iyagana alla ay jecel yihiin adilatin cala almu'miniina acizatin cala alkaafiriin mu'miniinta u dabacsan yihiin waa u nugul yihiin waa annagan mu'miniinta raashinka u geynayno oo badarka u geynayno oo timirta u geynayno waa u dabacsan yihiin mu'miniinta acizatin cala alkaafiriin gaalada waa ku adag yihiin waxaanu raacnay dariiqii mustafaha muxamedun rasuulullah iyo saxaabadiisii qaala tacaala muxamedun rasuulullah waladiina macahu ashidaau cala alkufaari ruxamaau baynahum muxamed allah rasuulkiisa weeye waladiina macahu raggii la jiray garbihiisa joogay ka abi bakrin wa cumara wa cusmaana wa caliyin wasaxaabati alkiraam raggaa garabkiisa joogay ashidaau cala alkufaari rasuulka ilaahay iyo mu'miniintii la socday gaalada waa ku adkaayeen murtadiinta oo ku adkaayeen saasaakay uga adagnahay ruxamaau baynahum allah wuxuu leeyahay haddiiba riddo ay timaado meel kastaa laga keeno turkiya ha laga keeno masar ha laga keeno elitereya ha laga keeno haddii lasoo ururiyo fa sawfa yaati illaahu biqowmin alla rag buu la imanayaa yuxibuhum wa yuxibuunah allah waa jecel yahay dadka maadaama diinka ilahay u nusraynayaan iyagana allay jecel yihiin adilatin cala almu'miniin acizatin cala alkaafiriin mu'miniinta waa u dabacsan yihiin gaaladana waa ku adag yihiin yujaahiduuna fi sabiili اllah fi iclaa'i kalimati اllah saakay afartii hare ay joogeen raayada tawxiidkaanu ka taagnay laa ilaaha ila allah calankii tawxiidkaanu ka taagnay waa hagaag markana codka aad maqli doontaan waa guddoomiyaha golaha nuqabada wilaayaadka islaamiga ah shaacirulislaam bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahuma wsalam calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi wabacd alxamdu lilaah alxamdu lilaah huma alxamdu lilaah halkan waxaan rabaa inaan awalan ilaahay uga mahad celiyo allihii tabaaraka wa tacaala naga dhigay dad muslimiin ah ahlul iimaan ah ahluljihaad ah nicmooyin fara badan oo haddaan tirino aanan koobi karin nooga nimceeyey bacda allaahi waxaan rabaa inaan mahad aad u qiimo badan aan u mahad celiyo mujaahidiinta ka dagaalamaysa bariga afrika wa khaasatan ee soomaaliya weliba si khaas ah gobollada dhexe sida galguduud iyo mudug iyo shabeelle dhexe juhdiga iyo dadaalka mar walba ay ku bixinayaan sidii cadowgan dhiigyacabka ah horarka ah ummaddan ku soo duulay diintooda inay baabi'iyaan dad ahaan inay u baabi'iyaan cirligooda ku tuntaan dhaqaalahooda badda iyo beriga ay boobaan ugu soo duulay ee ka celiyaan oo ka ciribtiraan dib waddanka leylan wanahaaran u taagan u talxiyoonaya oo u dhaawacmaya oo u shahiidaya mujaahidiintaasaan raba inaan u mahad celiyo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaan leeyahay ilaahay ha idin barakeeyo kiini dhaawacma ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhaqsi ha u bogsiyo kiini shahiidadina shahaadadiisa allaha ka caqbalo kuwa asiiriinta ah ee cadow gacantiisa ku jiran ilaahay subxaanahu wa tacaala ha ka soo saaro intaa markaan ka gudbo waxaan saaka na soo gaartay in xerada ceel dheer mujaahidiintu ay weerar kula jarmaadeen ayna xasmiyeen ilaahay u suurgeliyey inay xerada kala wareegaan murtadiintii ugu yaraan kun iyo wamaasaadan lagu sheegay tiradooda oo adduunka daafihiisa kala duwan lagu soo kala tababaray qaar la sheegay in masar lagu soo tababaray iyo qaar gudaha lagu soo tababaray qaar eritrea lagu soo tababaray qaar turki lagu soo tababaray wixii nijaas oo meesha iskugu keeneen in maanta mujaahidiinta ay kula jarmaadeen dagaal ayna ilaahay subxaanahu wa tacaala u suurageliyey in xeradii kala wareegaan murtadiintii bakhtigooda bannaanka iyo gudahaba uu daadsan yahay waa macrika mubaaraka waa mubaarakaynaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala awal waxaan ilaahay in badan weydiisanaynay allaahumma sadid ra'yahum wa ramyahum ayaan ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ku barinaynay ilaahay waa naga aqbalay ee ra'yigooda mujaahidiinta iyo ramyigoodaba ilaahay wuu u toosiyey oo u hagaajiyey macrikadaas waxay ahayd macrika mubaaraka faasila sida la wada ogsoon yahay markii xasan gurguurtu ku dhawaaqay mujaahidiinta inuu ka tirtirayo soomaaliya oo uu dhaartay oo sheekheena mujaahidka ah caaisha cali maxamuud raagi cali dheerana ugu jawaabay dhaartaada noo dhaar ah ballanqaadka alle iyo ballanqaadkaaga kii soo harayo ama guulaysanaya ayaan fiirinayna annagoo og ictigaasana in ballanqaadka ilaahay uu fulayo oo ugu jawaabay markii la isfara saaray meelo badan la isku fara saaray mujaahidiinta mar walba gacan sareeyey macrikaadkii ugu waaweynaa haddaan ka soo qaadno sida galcad oo xasantuurra ku baktiyey iyo macrikadii faasilada ahayd oo ugu dambeysay ee cawsweyne oo wixii oo dhan ka kala daadisay insha allahu tacaala maddaan saddexaad oo hadda maanta ceeldheer ka dhacdeen waxaan filaynaa maddii soo afjaraysa inuu ilaahay ka dhigo ay noqoto ayaan rajaynaynaa insha allahu tacaala mujaahidiintu waxaan leenahay ilaahay ha idin barakeeyo beelaha sida waceysle iyo murusada iyo maxamuud hiraab oo ansaarta ah oo ilaahay subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa u nusriyeeyey waa sida idin garab taagan yihiin baan anaguna idin garab taagannahay muslimiinta meel oo joogaan oo dhan ba saas u faraxsan ilaahay subxaanahu wa tacaala qaatiluhum yucadibhum allahu biaydiikum wa yukhzihim wa yansurkum calayhim wa yashfi suduura qowmi mu'miniin ilaahay subxaanahu wa tacaala maanta waxaad shaafiseen muslimiin iyo mujtamac badan oo muslimiin ah oo aad u jecel islaamka guushiisa ayaad qulubtooda shaafiseen ayaguna ilaahay subxaanahu wa tacaala wayudhib kayda quluubihim maanta waa jabeen waa shiiqeen sidii xambe shiiqday way noqdeen insha allahu tacaala inay halka ugu dhammaato sidii cawsweyna markii la galay ay u soo kala carareen oo u soo firdhideen in xardheerna ay ka firdhidaan daaru nicma ay ka firdhidaan oo shabeelle dhaxe oo dhan ay soo baneeyaan insha allahu tacaala taasaan rajaynaynaa fa jazaakum allahu khayr
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أخرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في waa hagaag dhegaystayaal guud ahaana caawa intaas ayaanna ku soo gebagabaynaynaa faafreebka wararka waad ku mahadsantihiin dhegaysigiisa barnaamijkan midkiisa xiga anoo ballanna inta ka horaysa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى طوفان المآسي شق في طوفان مجرى أسرج العزم جوادا صائلا يمنى ويسرى صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا صاهلا يسكب لحن النصر في الأسماع سحرا والعدا ترنو إليه فيه تغتلي حقدا وقهرا أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أتى الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام سيري واشرقي عزا وفخرا واكسري قيد التراخي وادخلوا اليوم كسرى انشري